فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan beesha harti oo maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose ku wareejisay tiro geel ah oo ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha hore ee wilaayada salaadiin ka hadashay xoolaha la wareejiyey ayaad dhegaysan doontaan askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo qof shacab ah si xun ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sababtuu u dilay maxay ahayd warbixin aynu ka diyaarinay ayaad maqli doontaan beesha owradeen oo ka tirsan bayloweynta maxamuud hiraab oo xal ka gaaray madmadow soo kala dhex galay jufada kulan dhacay khudbadihii laga jeediyey ayaad maqli doontaan mid ka mid a culimmada diinta islaamka oo ka hadlay dhibaatada maandooriyaha uu leeyahay xilli uu ka qaybgelayay kulanka dhacay hargaysa ah oo maandooriyaha looga hadlay qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee toddobaadkan ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaad dhegaysan doontaan waa markar iyo dhuuxa سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan ku bilowno barnaamijka beesha harta oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa maamulka wilaayada jubbada hoose ku wareejisay tiro geel ah oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha hore ee wilaayada munaasabad ka dhacday deegaana cadureedka magaalada kismaayo ayay beesha harti ku wareejisay tiro neef oo geel ah oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha dagaalka ugu horeen waxaa geel wareejinta ka hadlay suldaan sharma arke cali jaamac suldaanka beesha harti ee jubbada hoose kadibna waxaa xigi doona namadoon cabdulaahi sahal ilkacse بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله إلهي واكم حسن سبحانه وتعالى إيه، أولا إلهي بنما هدعلنا كلا كان يا حفلة بلارا وكل ميي أنه ضد المسلمين أولا الحمد لله أنت كذب إن شاء الله تعالى وعن ربنا هلك كعديو حفلة مناسبة قيمها بدن oo lasoo agaasimay si guud reerka uu soo agaasimay beesha harti degto jubbada hoose ee insha allahu tacaala xoolaha ay ku wareejinayaanna ay tahay xoolo tabarucaada oo infaaq fii sabiilillahi ay ugu deeqeen walaalahooda mujaahidiinta safka hore taagan ee ugu deeqeen xoolahaasoo tiradooda guudna ay tahay toban neef oo geela aad aragtaan geela halkaa taagan tobankaa neefa ay wareejiyeen ku wareejiyeen walaalahooda mujaahidiinta safka hore taagan insha allahu tacaalaa intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayada si guud jubbada hoose ugu horeeyo waaligeenna sheekh axmed abu yunis iyo makaatibtiisa kala dugan insha allahu tacaala halkaa waxaan ka caddaynaynaa annagoo ah beesha harti kuna hadlayo afka suldaanka ee, in aan garab iyo gaashaan u nahay mujaahidiinta naf iyo maalna aan la garab taagannahay in badanna aan ballanqaadnay in badanna insha allahu tacaala nalooga bartay inaan garabka mujaahidiinta taagannahay maantana aan la taagannahay sidaa aad aragtaan insha allahu tacaala waxaan saas oo kale aan leeyahay beesha meel walbo ay degto waxaan leeyahay soo haleela jihaadka cadowgana iska ilaaliya si gaar iyo si guudba iska ilaaliyaan leeyahay Ee, saas oo kale waxaan leeyahay beelaha deegaanka dega deriska ah walaalaha ah meel walbay jiraanba ha iska ilaaliyaan cadowga iyo dhagartiisa meel walbuu ka soo geli karo walaalahan waxaan leeyahay mujaahidiinta si guud ha la garab istaago iyo si gaar intaba saasoo kale insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan fariin baaqa u diro dhammaan si guud beesha meel walbay degto baaq tooba keena inaan u diraan doonayaa gaar ahaan dadka cadowga uu qabsaday sida eh, maxaan ku hadda waayahan dambe waxaad ogtihiin inuu ku soo duula cadowga meelo badan oo walaayaadka ka mid a jubbada hoose sida buulo xaaji harboole miido alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan meelaha qaar waa laga saaray oo hadda maanta kuma sugna sida hadda buulo xaaji oo kale cadowga waa ku sugan yahay waxaan leeyahay beesha marka degta oo harti aagga iyo deegaankaba iska ilaaliyaan leeyahay cadowgaas garab iyo gaashaanna ha u noqonina yaana lidinku sawirina ka agfogaadaan leeyahay ilaahayna u tooba keena intii ka mida beesha cadowgaas ilaahay u tooba keenaan leeyahay oo ka soo taga idinkoo ilaahay subxaana wa tacaala dartii oga soo tegaya ka soo tagaan idin leenahay waxaan leenahay jihaadka soo haleela islaamka garab iyo gaashaan u noqda ka soo taga gaaladan idin leenahay insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq bismi illaahi alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalim aada iyo aad baan ilaahay ugu mahadinaynaa ilaahayga suukaaga keenay xafladda tan quruxda badan oo beesha hartay u dhigtay walaadeeda jubbada hoose aad baan ugu faraxsannahay qaabilaada iyo soo dhoweynta iyo maamulkeegana soo ajibay codsigeygii gogashaan waxay ku saabsan tahay annagoo beesha hartayaan waxaan ku wareejinaynaa geel aan ugu talagalnay hilib oo mujaahidiinta furinta fadhiya aan ugu talagalnay oo jubbada hoose toban neef aan ku wareejinay waaligeeda degmada kismaayo aan ku wareejinay sidoo kale waxaan ku bixinay xoolo degmada badhaadhe oo aan ku wareejinay waaligeeda sidaasoo kale xoolo ari iyo geelba leh xoolahaasna waxaan u bixinay fii sabiilillaahi baan u bixinay infaaqan wa iftiqaalan baan u bixinay naf iyo maalba inaan bixinay ilaahay baan ugu waajibiyey saasaanan u bixinay walaalaha iyaga furinta ku jirana inaan kula jirno haddaanu nahay beesha harti inay ogaadaan inaan furinta kula jirno oo garab taaganahay oo naf iyo maalba la garab taaganahay jihaadka inaan ogeysiino ay ku seexdaan geelaan ma ekaanayso harti wuxuu bixiya kan uguma dambaynahayo waa kii ugu horreeya wuu soo socdaa waana isdaba joogaa waa insha allaahu naf iyo maal waxaan leenahayna waxaan la garab taaganahay jihaadka waana ku bixinaynaa ilaahay baanana yidhi sidaa yeela aan ku raacsannahay oo ku raalli garaynaynaa waxaan kaloo aad iyo aad aan ugu digaynaa cadowga ku soo guulay guryahayaga inuusan ku ladi doonin dadkaga shacabka oo maatadaana inay ka fogaadaan cadowgaas agagaarkiisa magaalada buulxaaji oo deegaankii reer ka ahayd oo cadowgu qabsaday dhib weynna ku hayo kufsi iyo barakicin iyo dhac uu ku hayo in ay ka guuraan waaba ka guureen waxa ku harayna ka fogaadaan dadweynaha deegaankaas oo buulaxaajiyo eriyadaas oo dhan oo walaalahayaa soomaalida inay ka cararaan gaaladaas aysan u soo dhowaan oo aan gaalada gabaad loo noqon oo gaalada aan meesha joogaan lagu soo dhoweyn baan dadweynahoo dhan ka codsanaynaa gaar ahaanna qoyska harti wixii agagaa ka dhow inay ka durkaan baan ka cararaynaa wiilasha ay duufsadeen shayaadiintu oo aan dhalnayna waxaan ka codsanaynaa fursad bay haystaan inay ka soo baxaan safka cadowga oo safka islaamka soo galaan oo qoryahooda loo caddaynahaya loo gadhayaa kaan qori la siinow soo tago toobadkeen kii qori haystow imaad maanta fursad baad haysataan aydaan beri helayn cadowgu iyo caratuur idinka dhiganin naftiinna annagaa ka naxayna idinkuna maogid meelay u socoto kuwa idin wataana way ogyihiin inay dab idinku shidaan bay rabaan inaydaan cadowga gabaad u noqon oo aad ka soo baxdaan baan idinkaga digaynaa mar aan waxba la qaban karin hadhow adeerow odayaasha aawey waxbaa si naga ah maya maanta fursad baan haysanaa ka soo taga haweenku ha ka fogaadeen ilmuhu ha ka fogaadeen buulaxaaji ha laga dheeraado eriyada gaaladu joogta ha laga dheeraado ilaahay idankiis waxaan rajeynaa ilaahayna uga barannay mar dhow inay xoroobayso qalbigiinna u sheega been ayaan laydiin sheegino al-shabaab dhulkaan ma imaanaya iska dego gurbaan garaac ayaan laydi dhihin xarig yaa laydinku rudi dhiyay shabaq hay axmed madoobe kismaayo meel ah inuu idin dejiya maayo kismaayona ma tegertaan xoolihiinna iyo naftiinnaba badbaadsada haddaydaan ilaahay ka cabsanayn oo waxaad ku jirtaan aydaan gaalnimo u arag naftiinna iyo maalkiinna siday ku badbaadayaan ku talagala waxaannu leenahay beesha harti dhammaanteed saan isku ogeyn inay sidii noo tahay naf iyo maalba aan keenayno xoolahana aan bixinayno annaguna aan ballan qaadnay idinkana aan idinku ogeyn ballanqaadkaas inaan ballan qaadno wabilahi towfiq هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada sagaal iyo tobanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax dhagaxa kilida ka dhasha dad ayaa waxa ay aaminsan yihiin in dhagaxaasi uu yahay dhagaxyada dhulka laga helo amaba ay sababto ciidda caadiga ah ee la wada garanayo ama ay keenaan biyo dhiiqo iyo caro leh oo la cabo marka dhagaxaasi kilida iyo dhagaxaanta kale ma isku midba mise farqi ayaa u dhexeeya Eh, bismillah waa mahadsantaha nephrolithiasis dhagaxyadii keliyaha ku dhaca dad baa waxay aaminsan yihiin inay haddii maanta oo kale tusaale ahaan ay dhagax cunaan caadi u cunaan biyo dhagaxa ku jira ama war ay ka cabaan webiga ay ka cabaan ciid cara leh inay toos ciid caradaas ayada afka ay ka dareemay keliyaha aadayso taasi waa fikir qaldan wixii afka laga qaato oo cara ama dhagaxyo ah oo ku jira biyahan cabayno eh, lagama nuugi karo gudaha jirka mindhicraha lagama nuugi karo saxaraday soo raama baxayaan imaa dhagaxyadan hadda lasoo bixinayo keliyaha ku jiro waxyaalaha meelahay ka imaadaan waxaa ka mid ah sida cuntadoo kaleeto sida cabitaanka loo yaqaano coca-cola waxaa ku badan macdanta ku badan waxaa kaloo ka mid ah qofka oo miisaankiisa aada u weynyaho kaleeto way sababaa dhagaxaas waxaa kaloo metabolic disorder waxaa loo yaqaana sida goat oo kale uu keenaa family history haddii qoyskiisa ay sa- sa- qaabkan ay qabeen uu imaan karaa supersaturation qofka biyaha yaraysto oo biyo cabitaankiisa u yaraado ceelasha dhanaa biyahooda aada u culus yihiin oo ama adag yihiin oo kaleeto macdan badanaa ku jirta biyahaas ayaga hadhow jirka markay galaan macdantay la galaayaan marka isku mid maaha dhagaxan caadigo indhahana aan ku orno dhulka hadduu ka imaado jirka qaadanayo iyo midka keliyaha lagu sheegay waxay u kala duwan yihiin dhagaxa keliyaha lagu sheegayo jirka dhexdiisu ka samaysmaa ee maaha mid dhulka laga helo waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waa haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaana muqdisho askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa si xun muqdisho ugu dilay qof ka mid ah shacabka ku nool gobolka banaadir xilli dhibaatooyinka muqdisho ka taagan ee dowladda federaalka ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ay yihiin kuwa isa soo taraya maalinba maalinta ka dambaysa haddaba maxaa loo dilay askarigaasi warbixin umuurtaa ku saabsan ayay diyaarisay warbaahinta alfurqaanta oo maqal iyo muuqaal ah waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi بسم الله الرحمن الرحيم
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa habeenkii xalay ka dhacay dil naxdin leh kaas oo loo geystay mid ka mid ah dadka muruqmaalatada ah ee ku dhaqan degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ismaaciil cali moxamed oo ku magac dheeraa gacalow waxaa loo dilay oo naftiisa qaaliga ah loo dhaafsiiyey saddex kun oo shilinka soomaaliga ah askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo doonaya lacag uu daroogo ku gato ayaa dilay gacalow kaasi oo ka tegay afar caruur ah iyo hooyadood dadkii goobjoogayaasha ahaa ayaa sheegay in gacalow uu doonayay inuu iibsado baraf uu u qaadan rabay gurigiisa balse askari hubaysan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah darteeda u dilay nin kala dilay habaryartiisa oo warbaahinta kula hadashay guriga ay tacsida taallo ayaa ka warantay qaabka uu dilka u dhacay saddex kunaa loo dili saddex kun shilin soomaaliya oo askari u dili cadaaladaa rabnaa saddex kun shilin oo barafku doonti oo inoo bar- isii dhahay kaniiniyaa ku gadanaa oo dhahay m- ma dhiibaaye saddexdee barafaa ku gadanaa aa u dili ninkaas kaba ogu sii haa cadaaladaa u baahannaa ilmoo heestaan ilmoo leewaay ninkaaseeti habaryaraa u ahay habaryar yaa il- afar oo ilmoo ka tagay oo yaryar ah
sidoo kale abtiga nin kala dilay ayaa sheegay inay aada uga murugoodeen falkan askarigii geystayna uu goobta ka baxsaday oo dowladda federaalka ay qarisay xalayniyow maxaa meeshaan ka dhacday taasi xanuun badan oo naxdin leh oo laga argagaxay oo meel afka la aadili waayey wiil xaafad iska joogo oo dukaan iridis iska- iska iska taagan aanna askari u imaaday xabadoona ku dhuftay waana ka tegey meel laga raadina ma hayno waa laba sac habeennimo cisho markii laga soo baxay ahayd wuxuu ku dilay kulli barnaamijkaasi wada joogeen dad shaqaanayahan si la sheegaay marka kulliba dulmi uu ku dilay wiilka qaraabaan nahay derisaan nahay anaga abtil abt- abtilaha miyaaba u ahay walaashee dhashay gardara gardara cadaan lagu dilay waxaa magaalada muqdisho caada ka noqday dilalka bareerka ah ee ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka shacabka ah toddobaadkii celcelis ahaan saddex ruux oo shacab ah ayay dilaan waxaana xusid mudan in inta badan dadka shacabka ah oo ay dilaan ciidamada dowladda federaalka ay nafta u dhaafiyaan shilmaad yar oo ay doonayeen inay ka dhacaan maalin dhaweeto nin soomaaliyeed aabba ah meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dowladda ka tirsanay oo shan kun shan kunoo shilin daraaddeed uu u dilay xamar weyne waa la wada og yahay waa xiran yahay ninka la yidhahdo xasan shiiqow waxaa ku hashabaan waaye baadil waa
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse iminka kulan u dhexeeyey odayaasha nabadoonnada iyo waxgaradka beesha uradeen oo ka tirsan beelwooyinta maxamuud hiraab oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kaas oo ay jufadu xal uga gaartay madmadow soo kala dhex galay kulanka waxaa berber socday dowlo sharci ah oo duruus kala duwan ay ku qaateen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada jufada owradeen oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab gebagabadii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban waxaana madasha ka akhriyey mid ka mid a odayaasha ka qayb galay kulanka بسم الله والحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم warmurtiyeed ka soo baxay beesha awradeen kulan oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa waxaa u qabso- u qabsoomay odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada jufada awradeen oo ka mid ah beelweynta maxamuud hiraab dowradaas oo socotay muddo toddoba maalmood ah waxaana kulankan ka soo baxay heshiisyo ka kooban qodobadan hoos ku qoran lambar kow jufada owradeen waxa ay ku heshiisay in ay sii xoojiyaan garab istaagga mujaahidiinta i- iyo difaaca shareecada islaamka qodobka labaad jufada owradeen waxa ay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii yaryaraa ee madmadowga ahaa ee beesha ka dhex jiray lambar saddex jufada owradeen waxa ay ka soo horjeedaa in badda iyo beriga dhulka soomaaliyeed ay murtadiinta ka iibiyaan xabashida itoobiya iyo turkiga kuna bixin doonaan naf iyo maalba qodobka afraad waxaan ka tacsiyeynaynaa geerida ku timid naqiib cabdikariim muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada soomaaliyeed lambarka shanaad waxa ay caddaynaysaa in ay beri ka tahay murtadiinta beesha ka dhashay ee cadowga ka tirsan waxayna ugu baaqayaan in ilaahay u toobad keenaan oo gaalnimada ka soo baxaan lambar lix waxgaradka owradeen waxa ay ku heshiiyeen in dhulka beesha degto maraakista dacwada iyo kuwa waxbarashada la tayeeyo si ay u soo saaraan arday waxtar u leh bulshada lambarka toddobaad beesha owradeen waxa ay ku heshiiyeen in ay kula dhaqmaan qabaa'ilada deriska ah si waafaqsan shareecada islaamka waxayna ugu baaqayaan in dhammaan ay jihaadka ku bixiyaan naf iyo maalba wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka beesha ayaa ballan qaaday in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda dalka ayna ayiidayaan war murtiyeedka kulanka laga soo saaray الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله إلهي أيام هذا سبحانه وتعالى nagu manaystay nicmooyin fara badan oo ay u weyn tahay nicmatulislaam waliimaan iyo nicmooyin kaleoo na soo koobi karin alxamdu lilah uma alxamdu lilaahi baan leenahay bacdallaahi waxaan mahad u celihaynaa walaayada islaamka meel kasta oo ay joogaan khaasatan walaayadeenna galgaduud heer degmo iyo heer qaryo iyo heer gobolba jasaakum ullahu khayran aan leenahay intaas kadib waxaan mahad u celihaynaa walaalaha ree owradeen ee toddobada maalmood u jilbaxiraay dantooda iyo dan islaam iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ay hirgeliyaan toddoba maalmood u jilbaxiraay iyaguna jasaakum ullahu khayran aan leenahay ilaahay hayni barakeeyo intaas kadib waxaan leenahay waxaan noo soo gabagaboobay haddaan nahay beesha habar owradeen oo aan joogno deegaanka garbaweyn wadatashi muddo socdo toddoba maalmood ah oo ay dhinac socotay dowro sharciya ayaa maanta noogu soo gebagabooba bifadlillaahi wa manihi deegaanka garbaweyn ilaahay ayaan uga mahadinaynaa subxaanahu wa tacaalaa niqaash badan kadib iyo juhdi badan oo la bixiye kadib beeshu waxay soo saartay bayaan ka kooban toddoba qodob toddoba qodob alxamdulilaah iyadaas ayay ku biisgaraysan tahay wixii beeshu u fadhiday oy ka niqaashayday waxay ku caddayday bayaankaas muddaday joogeen waxay ka heshiiyeen wax weyn oo khilaafuhu ma jirin wax yaroo madmadoobahay dhexdooda ku jiray ayay ka heshiiyeen waa ismarxabeeyeen waa iswalaaleeyeen iyadana horay uga gudbeen waxay ku heshiiyeen runtii oo ka mid ahay bayaanka ay soo saareen oo aad iyo aad u dhumuc weyn heshiisyada xaaraanta ah oo ay etoobiya iyo wadaan insha allahu tacaalaa turkiga iyo dadka murdadiinta ah oo soomaaliyeed ay wadaan oo lagu boobayo khayraadka dhulka soomaaliyeed ku jira iyo deegaan ahaanba waxaan beri ka nahay runtii dadka murtadiinta ah ee gaalada daba socda ee nugu jinsiyadda ah oo nala dhashay oo nugu luqadda ah waxaan ugu baaqaynaa aniga waxaan ah naqiibka beesha ree owradeen waxay ii doorteen inaan kitaabka ilaahay ku hogaamiyo ayay ii doorteen aniguna ma dooran iyagaa i doortay waxaan ugu baaqaynaa inay diinta islaamka soo galaan kutubkooda islaamka ilaahay uu soo dejiyey ay maaragta daraf ka qabsadaan ilaahay dartiis u tooba keenaan gaalada iyo kufriga iyo ridanimada ay ku jiraanna ka soo baxaanna waa ugu baaqaynaa waxaan ka tacsiyeynaynaa inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun nabadoonkii sheikha ahaa ee sheekh cabdikariin muuse casir oo runtii si weyn oo xeelad dheer anigu aan u aqaano oo dugsi qur-aan bilaabay markii hore kabacdii islaax baynanaas uu ka shaqay jiray oo dadka khilaafaadka loo diro maaragta qabaa'ilka isqabta ou ahaa oo in badan maaragta xitaa diinta juhdi ku bixiyey insha allahu tacaalaa ilaahay kutubkiisa midigta ha ka siiyo jannaatu firdowse allah ka waraabiyo dadkii ahalka ahay iyo qaraabadii iyo dhammaan mujaahidiinta meel a kastoo joogaana sabri iiban allah ka siiyaan leena waxaan diyaar u nahay naf iyo maal inaan ku bixinno wixii dhulkan yaga boobaya diintayaga inay inxiraafaan raba dumarkan yaga inay qaawiyaan raba maalkan yaga inay boobaan raba annagoo ka been sheegayno ilaahay dartiis ay naga tahay waxaan rabnaa inaan maaragta ka hortagno oo naf iyo maal ku bixinno waxaan ku soo gabagabaynaynaa dadka ansaarta ahoo reer maxamuud hiraab oo annagu qayb ka nahay inay jihaadka labanlaabaan naf iyo maal ku bixiyaan meel kastoo gaal ka soo dhowaado ay maaragtay rafciyaan haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadsan isugu kaanna keenay makaankan waxaa mahadsan walaalaha haddii alla ahayd mamarti sharafta ah ee ka soo qayb galay ee dowradii socotay muddadan maantana noo xiraya walaalahaasna insha allah waa u mahad celinaynaa markaan ka gudbo dowradii socotay toddobada maalmood oo haddii ilaahay idmo qaabab badan oo iskarab yaalba la soo waday annagoo haddii alle idmo ka hadlaynay shareicada islaamka inaan ku soconno oonaan waddadeeda ka leexan aslax ahaan iyo sulux ahaanna haddii ilaahay idmo aan ku dhaqanno taasna haddii alle idmo waa ku soo wadnay waxaan isla garabnay inaan garab istaagno jihaadka ah geeska afrika ka socda maanta annagoo ku bixinayna naf iyo maal beesha habar owradeen ee beelweynta maxamuud hiraab ka mid ah waxyaabihii yaryarka ahaay ee madmadowga ahaa ee ku dhex jiray inay ka heshiiyeen isaga soo dhowaadeen una gudbaan haddii ilaahay idmo wanaag iyo wada dhaqan islaamiya intaas haddii ilaahay idmo ayaan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maadaaba ilmaha owradeen ay meesha isugu yimideen oo walaayadu ugu timid takhdiiqa ay isugu yimideen waa midnimo iyo walaalnimo iyo diinta islaamka ay ku dhaqmaan wax walba oo madmadooba oo ku jiray way ka dhammaadeen waa ay isla fahmeen waa ay akhriyeen waxayna iskula dhammeeyeen inay ku heshiiyeen ayagoo toddoba habeen iyo toddoba maalmood shirkaas u fadhiyey haddii ay intaas soo dhammeeyeen diinta islaamka inaan garab istaagno oo aan jihaadno oo aan nafya maal ku bixinno na waa aan ku heshiino midda kale ilaahay subxaana wa tacaala hay ha xusiisiyo inay haddii ilaaninkeeda leeyahay heshiiskoodu oo mid dhisan noqdo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iskale annagoo toddoba maalmood u fadhinnay arrimo kala duwan oo dowro iyo shirash heshiisa ku saabsan kana soo jeedna beelweynta maxamuud hiraab khaasatan reer owradeen ah waxaa inoo soo dhammaaday shirkii iyo dowrooyinkii maalmahan socday waxaa nagala soo qayb galay marti sharaf ka kala yimid magaalooyin kala duwan waxaan isu sheegaynaa insha allahu walaayadana u sheegaynaa annaguna aan u sheeg isu sheegaynaa cadowga soo jiraayiga oo dalkeenna ku soo duulay inaan ka difaaci doonno haddii ilaahay idmo nafya maalna ku bixi doonno kuwa dekadaha dalka inay ka iibsadaan rabaan gaalada iyagana waxa weeye dalkeenna uma ogolin nafya maalna waa ku bixi doonnaa insha allaahu hadday dheer yihiin iyo hadday dhow yihiinba waxaan kaloon beri ka nahay dadka nala dhashay oo murtadiinta ahoo waxa weeye een ku jira safka cadowga waxaan ugu baaqaynaa walaalahana toobaddu waa furantahay ha toobatalnus waxaa la yidhi inay soo toobad keenaan ilaahay dartiis waa la cafinaya walaalaha kale ee beesha reer owradeenna waxay dhammaantood isla qaateen shareecada islaamka inay garab taagaan ilaahay dartiisna ay u difaacaan nafyi maal u bixiyaan walaalkii dhintay naqayb cabdikariin muuse casirna naxariistii janna allah siiyaan leenahay eladii uu ka tegana sabri iimaan allah ka siiyo waxaan leenahay annagoon ku sii dheeraanayn ayadoon walaayana u dirin odana ou doonin waxay soo diyaarsheen talay nabad ku dooneene waa dibu heshiisiin owradeen oo gaarsan dibaddii duca iyo afgarad baa ka dhacay duudda garab weyn ku dadaala diintana cuskada darajo weeyaane lana dagaala gaalada dalkiiyo diintaba hortaagan dibna ha uga laabana ilaa daqar la gaarsiiyo naqiibkuna ha daadiiyo waatii horeba loo doorta walaayaduna qofkii uga daraa daacad ha u fiirsho deriska iyo islaamkana ayaan dood xun naga gaari dulun lama ogola ruux hadduu diin ku dhaqan yahay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaas ka bacdi haddii alla idmo ahna beesha maxamuud hiraab waxaa meeshan lagu qabtay shir toddoba maalmooda oo dowro ah oo beesha habara wadeen ay danahooda guud ee danahooda qaaskaaba uga hadlayeen khilaafaadka iyo midmadowga ku jiray waa soo afjareen waxaan ku heshiinay walaalnimo iyo midoob beesha habarwardeen ku heshiiday waxaan kaloo u mahad celinaynaa allihii weynaay oo makaankan usugukaana keenay waxaan haddana mahad u celinaynaa walaayada islaamka oo maaragtay maslaxadeenna qadankeeda u timiday iyo maaragtay wanaageenna intaas ka bacdi inaan walaayada garabkeeda midda nala joogta iyo midda naga dheerba inaan garabkeeda nahay oo nafyi maal aan ku bixinno intaasna waa ku heshiinay kitaabkana horaanba u qaadannay laakiin boorkaan ka jafnay inaan maaragtay wixii ilaahayna gara siiyo naf iyo maal inaan dalkeenna iyo diinteenna ku difaacanno intaasna ilaalinkiisa waa isku fahnay waxaan caddaynaynaa annagu inaan ilaahay haddou idmo walaayada garabkeeda inaan nahay nala maamusho mid naga dheer iyo midna joogtana aan adeecsannahay ilaahay inta ka sukayda intaasaan ilaalinkiisa warkana uu ku soo dhoweeyey wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa ahgaag markaana waa xubintii habeen weliba oo jimco aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa taas oo aan ku soo ururinno howlgalladii iyo dhacdooyinkii ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin maxamed sheekh ayaa noo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir calisow dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ah laaba habeen weliba ee jimco aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aan diiwaan gelinay ee kusoo dhacay toddobaadkan warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iyo caawa aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid ah saddex iyo tobankii safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada maalintii sabtida waafaqsanaa toddobaiyo tobanka agosto laba kun afar iyo labaatanka qarax ay ku hoobteen tobanaan askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho caasimada soomaaliya gaar ahaan degmada dayniile qarax ayaa si gaara kaga dhacay goob isku imaatan ah oo ay soo dhoobtaan qeybaha kala duwan ee askarta dowladda federaalka ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen tiro inta ka badan mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo loolan adag kula jirta askarta dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye habeenkii axadda afariyo tobankii bishan safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegnaa sideed iyo tobanka ogost laba kun afariyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habendheelmad ah waxay ku qaadeen xirooyinka ku kalyaala shabeellaha hoose baay bakool laamow iyo mandheera war qoraal ah oo idaacadda al-andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku baahisay barta ay ku leedahay telegaraamka waxa uu qornaa sida tan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gudaha degmada afgoye qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa isku magacaabay nabad sugidda dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacan waa hal askari oo murtad ah ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus u qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus u qaaday xirada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada diinsoor laamow ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen xirada askarta kufaarta kenya ee magaalada ishakani ee gobolka laamo oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya bakhtiga waa hal askari oo kenyaati ah dhaawacuna waa hal askari oo kenyaati ah xirada ayaa dabka kacay inta uu socday dagaalka ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee deegaanka eelala ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac way jiraan dhowr teendhoo askarta uga dhisneed xirada way gubteen ayaa lasii raaciyey warkay baahisay idaacadda al-andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab subaxnimadii maalintii isniinta shan iyo tobanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegneen sagaal iyo tobanka agosto laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimaa askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo halka loo yaqaano maanyafuulka oo ku taala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay talaado lix iyo tobanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna astaysaneed labaatanka agosto labaatan labaatan iyo afar weerar qaraxa oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada kenyunga oo ka tirsan gobolka laamu ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya tirada dhimashada askarta kenyaatiga waa sideed askari dhaawacuna waa koob iyo toban askari oo kenyaati ah waxaa goobta ku burburay gaari biiji ah oo ay ku rornaayeen askarta qaraxa ku habsaday iyadoona intaa kadib goobta qaraxa ka dhacay soo degeen diyuurado helikobtar ah kuwaas oo daabulay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada kenyaatiga ah sidoo kale dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimaha askarta dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ay ku leeyihiin degmooyinka janaale waajid iyo xudur oo ka kala tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo bakool waxaana weerarka ka dhacay waajid lagu soo furtay mooto uu lahaa sarkaal taliyo urur ah oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ciidamada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeennimo waxay madaafiic ku asqeeyeen xero ay askarta dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka ilbaq oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaana lasoo warinayaa in khasaare la gaarsiiyey ciidamadii ku sugnaa xerada ilaa iyo haatan warqabadkeena ma soo gaarin wax faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarka madaafiicda ah isla maalintii talaadada gelinkii dambe fagaaro weyn oo ku yaala degmada kamasuuma ah ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa lagu toogtay saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland kuwaasoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ragga fagaaraha lagu toogtay ayaa lagu kala magacaabi jiray kow saciid cadow yuusuf oo lix iyo labaatan sano jir ah wuxuu ka tirsanaa ciidamada loogu yiro nabad sugidda maamulka jubbaland wuxuuna la shaqaynayay muddo lix bilood ah labo moxamed cabdi xasan sideed iyo soddon sano jir ah wuxuu ka mid ahaa ciidamadii isku dhafka ahaa ee duulaanka kusoo qaaday deegaanka buulo xaaji waxaana gacanta ku dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saddex cabdi cumar maxamed siddeed iyo toban sano jir ah wuxuu isna ka tirsanaa ciidamada jubbaland gaar ahaan booliiska askartan ayaa waxaa mar qura rasaas ooda kaga qaaday dagaalyaano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab arbacadii aynu soo dhaafnay toddobiyo tobankii bishan aynu ku guda jirnay safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan koob iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatanka qarax ka dhacay goob isku imaatan ah oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku taala buur hakaba ayaa waxaa ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan aroornimadii arbacada gaari uu kaxaynayay dagaalyahan ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar nafhurnimaha waxa uu ku beegsaday xirada roob da-ay oo ku taala duleedka magaalada muqdisho saldhiga ayaa waxaa degnaa ciidamada isku magacaabay nisa ama nabad sugidda dowladda federaalka naftii huraha ayaa jiray difaacyada iyo gidaarada lagu geedaamay xirada roob da-ay camaliyadda ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar badan taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baraha internetka soo dhigay bayaan ku saabsan weerarka istishaadiga ah waxaana lagu sheegay in goobta ay ku qurbaxeen siddeed iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca koob iyo konton kale waxaana si weyn u burburay saldhigga camaliyadda ka dhacday baraha internetka ayaa waxaa la isla dhexmarayay sawirada qaar ka mid ah askartii ku dhintay weerarka mahad salaad maxamed wuxuu ka mid ahaa askartii ku dhintay weerarkii nafurnimada ahaa ee ka dhacay xerada roob da-ay cumar faarax odowa oo ka mid ahaa ciidamadii ku qurbaxay camaliyada istishaadiga ee ka dhacday xerada roob da-ay iyo askari lagu magacaabi jiray axmed loona yaqaano soomaali oo isna ka mid ahaa ciidamadii ku galbaday camaliyadii nafurnimada ahayd ee ka dhacday xerada roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya khamiis siddeed iyo tobanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labaiyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta waxay madaafiic ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo ay xiro ku leeyihiin ciidamada xabashada itoobiya madaafiicda waxaa ku dhaawacmay shan askari oo itoobiyaan ah ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta itoobiya ee deegaanka awdiinle oo hoostaga magaalada baydhabo weerarkan ayaa lagu dilay sidaan xogta ku helnay hal askari oo itoobiyaan ah dhaawacuna waa mid kale oo itoobiyaan ah isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baay waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada xabashada itoobiya ee degmada diinsoor ee gobolka baay in muddo ah labada dhinac ayaa waxay iswadaarsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan goobjoogayaalka agdhowaa goobta uu dagaalka ka dhacay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhagaysateen qodobada ugu waaweynaa ee warqabadka alfurqaan kusoo dhacay intaan toddobaadka dambe aan xubintaan teeda kale aan dib ugu kulmayno maxamed sheikh oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo maxamed daahir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhuuxa waraysiyada
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan kusii siqeynaa sheekh maxamed ismaaciil oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka qayb galay muxaadaro wacyigelin ah oo ka dhacday magaalada hargeysa taas oo looga hadlayey dhibaatada maandooriyaha uu leeyahay wuxuu shiiku ka warramay qisooyin uu la kulmay oo ka tarjumaya dhibaatada iyo foolxumada ay leeyihiin guud ahaan maandooriyaha isagoona bulshada inta isticmaasho u soo jeediyey inay ka waantoobaan shalay hooye daraad ayaa waxaa la iigu keenay xaruntayda nin hooyadii halkaa ku dhuftay oo ay gagabtay hooyadii buu garaacay waa hooyadii shantii uu dhalay iyo xaaskiisiiba uu dilay hargeysay ka dhacday waxaa caynkaasa ee aan adduunyana haddii alla yidhaahdo aan faa'iido inoo lahayn aakhirana innaga iyo ilaahay ina kala fogeynaya waana ummul khabaa'id waa ummul khabaa'id marka bahalkaas wuxuu ku fiicnaan lahaa in la iska daayo laakiin in badan oo badan waxaa dhacda marka mowduuca laga hadlayo dad badan baa sidii kii waalaaye odhan jiray waabadi xasuusisay ayaaba hadalhayntaa qaadka ku bilaabo qaar badan waaba hadalhayntu uga dartaa duulkii ingaar qaba jimbaa daasada u tuma marka la waaniyaba waa tii tidhi ii dedejiya waa waa la ii fadhiyaa qof bini aadmiyahoo bahalkaa laga waaniyey oo ka waantoobay in yar baa la arkaa marka waa masiibo ilaahay laga magan galo oo dhibtiisu ay badan tahay rixim goysnimadiisu ay badan tahay shalay mooye daraad ayaa waxaa la iigu keenay xaruntayda nin hooyadii halkaa ku dhuftay oo ay gagabtay waa wiil aan isidhi waa ilaa soddon jir hooyadii buu garaacay waa hooyadii waa la soo xidhxidhay waa la ii keenay waxaa lay leeyahay jin baa ku jiree ka saar markii aan waraystay waxaa ii soo baxday inuu hooyadii ku qasbayey inuu yidhaah lacagaan qaad siistay si waa islaan curyaana oo aan ka carari karayn war hooye anuu lacag ma haysto halkaasaan iska fadhiya keen waad keeniye waa hooyadii keen waad keeniye halkaasuu ku dhuftay shalay mooyo daraad baa la ii keenay waxaa ka war haysaan ninka intuu qaadka cunay mirqaamay ee gurigiisii tegey ee shantii carruur ahayd uu dhalayba dilay iyo xaaskiisii shakii uu ka shakiyey xaaskiisa waa la iiga dembeeyey uu leeyahay oo shaydaan bahalkaasi maskaxdiisa khalkhalku ku riday shantii uu dhalay iyo xaaskiisiiba uu dilay hargeysay ka dhacday mid ka mid a hooyooyinka ka soo qayb galay muxaadarada ayaa iyaduna waxa ay warbaahinta mar ay la hadlaysay tilmaamtay in maandooryuhu uu la degay guud ahaan bulshada haddii xilligii hore uu ku koobnaa ragga ay iminka barteen haweenka iyo xitaa carruurta runtii waa run in badan baan ka shaqaynayey ilaa labadii kun iyo saddexdii baan ka shaqaynayay dacwadda haddii aan ka shaqaynayay waxaanu u aragnaa run ahaantii inuu boqonta ina gooyey uu da'yarteennii boqonta gooyey oo aanay waxba inooga noolayn maanta haddaynaan isdabaqabataynna ka soo kacaya iyo ka maanta jooga toona aanay waxba inaga hadhayn run ahaantii waxaan kaaga warramayaa beriga hore waxaa cabbi jiray oo mukhadaraadkan ku cabbi jiray ragga imika waxay hawshii u gudubtay dumarkii iyo carruurtii ayay u gudubtay anagu xaafadahaannu gallaa waxa aan kaaga warramayaa mukhadaraadkii inuu xaafadaha soo galay oo aqal kasta uu mukhadaraadkii hablihii iyo inamadii ay ku bilaabeen run ahaantii waxaan arkay oo xaataa jaarkayga ka mid ah iyada oo hablihii iyo inamadii ay xashiishadii ku cabbayaan guriga gidaarka ku cabbayaan oo lagu sakraaminaya hablihii bartaas ma fahamtay guryo badan baan iyuu hargeysa ku jira oo laga helayaa soo maad garanin dee wax laga qabtaabaa muhiima oo waxna lala qabto oo layskaaga baaltaago ayaa muhiima way jirtaa run ahaantii way jirtaa mukhadaraadkii faraha ayuu ka baxay oo faruhu ka baxay awal waxaa la cabi jiray khamri iyo qaad maanta xashiishad sigaarkii leh oo xanjadii leh oo nacnacii leh oo nooc walba loo soo sameeyey ayaa maanta magaaladeena taalla xashiishadii nooc walba khamrigiiba intaan la raadsanin oon qaadkii la raadsanin runtii waxaa taagan xashiishadii kale
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد